xafiiska xeerdhaalinta guud ee dalka ayaa maanta markii ugu horeysay laga daahfuray qalab elektarooniga oo ay ku wada shaqayn doonaan xeerdhaalinta iyo maxkamadaha dalka kaas oo si hufan wax looga qaban karo galdacwadeedyada iyo kiisas dembiyeedyada soo gaara garsoorka dalka xeergaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in nidaamkan cusub ee iminka ka hana qaaday garsoorka dalka uu wax weyn ka tarayo sidii looga samata bixi lahaa caqabado badan oo horay uga jiray howlaha cadaalada ku salaysan waxyaabaha hadda dhibaatada noogu badanoo nahaysa waxa weye marka aan aan damacno ila wakti walba oo ay timaado xaalad cusub ama cadeen cusub maxbuus ama gal la xiray toban sano kahor shan iyo toban sano kahor baa loo baahanaya in dib loo eego sida nidaamka cadaaladooda meelaan waxu raadinaan waayay mararka qaar runtii arrimahaas waxay waxaa bedelay maanta inaan marayno systemka hadda ka horna laga daafuray maxkamadaha oo runtii ayagana ay ka daafureen maantana aan daafurayno midkii xafiiska xiraalinka nidaamka electroniga oo ugu shaqeynaya gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa u soo jeediyey dowladda hoose ee muqdisho la-aanta dembi baarista booliska iyo xeer ilaalintaba inay la jaan qaadaan dib u habeyn uu sheegay inay ku wadaan garsoorka dalka si loo gaaro helitaanka nidaam cadaaladeed oo ay bulshadu ku qanci karto waxaa lagama huraana rifoomka iyo dib u eegista aanu dib u habeynta aanu ku wadna garsoorka inay la jaan qaadaan booliska laanta dambibaarista xeeraalinta iyo dowladaha hoosuba iyaguna laga maarmaanwa dacwadaha madaniga waxaan u leeyahay taasi waxa weeye dacwadaha madanigan hadda ka hadlayla qofka muwaadinka ama qareenkiisaha maxkamadda keeni kara inta badan waxa ay ku dhisan yihiin ama laysku haystaa waxa weeye waa dhul ama waa dhismi ama waa dhul bannaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee garsoorka horyaalla maanta iyo dacwadaha yaalla waxaa laysku adeegsadaan maxkamaduhu waa dokumentiyo ka soo baxay dowladaha hoose waxaa mararka qaar dhacda labada qof ee isdacweynaya labaduba inay document isku mida u sitaan hal dhul ama hal dhul waa ku adkaanaysaa garsoorku inuu kala saaro dacwadda noocaasa waxaa laga rabaa markaa dowladaha hoose iyaguna inay sandejiyaan foomkaa iyo dib u habayntaasi oo dokumentiyada ka soo baxaya ay noqdaan qaar saxa ugu dambayntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa madasha ka sheegay in habka elektarooniga ee lagu wado inuu ku shaqeeyo garsoorka dalka uu soo dadejin karo in cagta la saaro dhabbihii cadaaladda lagu heli lahaa cadaaladaasina ay sabab u noqon karto in la helo nabadgelyo taam ah haddii aynu cadaaladda wax ka qabanno haddii aynu cadaaladda hagaajinno haddii aynu islaanta cabanaysa ee aan lahayn iyadu karti ama xildhibaan uu garab galo ama qof kaloo mas-uul dawladeed uu garab galo ama ganacsade caani u garab galo ama qof madaceli u garab galo haddii la helo qof waliba cadaaladdu u baahnaa in qofka danyartii uu iman karo xafiisyadii cadaaladda laga helaayay cabashadiisii gudbisan karo uu heli karo cadaaladdu u kalsoon yahay ilaahayna waa inoogu naxariisanayaa innaguna nabadgelyadeennii bay wax badan ka sii taraysaa horumarna waanu gaadhay nabadgelya ma jirayso dowladnimo ma jiraysa haddaanay nabadgeli jirin soo maaha nabadgelyadiina jiri maysa haddaanay cadaaladi jirin cadaaladdaad u ah barbilow wax walba haddii diintaad u tacdiidna culimmadu ay ku warramaan dacwatulmadluum yacni qof la dulmiyey oo cadaalad waayey baa karaahiyaha caalamka jira ay ka dhacayaan abaaruhu ka dhacayaan dhibaatooyinku ka dhacayaan qof la dulmiyey oo cadaalad waayey ayaa kacdoonna ka dhacayaan marka haddaynu cadaaladda hagaajinno nabadgelyadiina waa sugaynaa way noo adkaanaysaa nabadgelyada hadday noo adkaatana dowladnimadu way noo adkaanaysaa wadajirkina wuu adkaanaya marka waa uga hambalyeynayaa xafiiska xeeraaliyaha guud iyo howlwadeennada ee la shaqeeyey hawshaas fiican ay qabteen ay soo bandhigeen habkan elektaroniga ah ee maanta laga daafuray xafiiska xeerlaalinta dalka ayaa horay looga hirgeliyey maxkamadaha dalka waxaana laga dhursugayaa natiijada nidaamkan cusub uu ku soo kordhiyo howlaha garsoorka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey qaybaha bulshadu ay aad uga cabanayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho